munaasabadan oo ahayd mid ay ururka horseed organisation xafiiskoodii ugu horreeyey ee soomaaliya kaga furanayeen magaalada caabud waaqe waqooyiga gobolka galgaduud ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada waxgaradka culimaadudiinka deegaanka ugaaska beesha side iyo sidoo kale dhammaanba ururada dhallinyarada iyo haweenka waxaana ururka horseed organisation uu yahay urur ay ku midaysan yihiin jaaliyadda ku nool dalka dibaddiisa iyo gudihiisa ee kasoo kala jeeda deegaanada gobolada galgaduud iyo jubbooyinka kaasi oo ku kala nool yurub iyo ameerika xafiiskoodii ugu horreeyey ayay ka fureen magaalada caabud waaq ee waqooyiga gobolkan galgaduud qaybaha kala gedisan ee bulshada iyo waxgaradka deegaanka ayaa soo dhoweeyey xafiiskan bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan salaamaynaa xafladan quruxda badan oo laga qabtay gobolkan galgaduudeed degmadan caabud waaq iyo intii la xidhiirta oo beeshasada ay degto xafladan quruxda badan ugaaska culimaa udiinka odayaasha dhallinyarada gabdhaha waxaan salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahad celinaynaa ilaahayna abuurto subxaanahu wa tacaalaah oo islaam inaga dhigay ilaahay baan u mahad celinaynaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan kaloo u mahad celinaynaa nimankaa qurbajoogtaa oo ku magacaaban beesha sade oo isqaamay dadkooda iyo dalkooda inay wax u qabtaan intay tabartooda xusuustay baahida loo qabo dalka laga qabo nin waliba dalkiisa iyo dadkiisa inuu wax u qabsaday wixii kaloo ku taageeri kara oo ajnebi ah waa meesheeda ah hadday xusuusteen wax badan baannu ka dhowraynay wax badan baannu ka rajaynaynay hadday maanta xusuusteen mahad buuxda baannu celinaynaa ilaahayna waxaan ilaah uga baryaynaana ilaahay inuu wax la qabto si quman oo wanaagsan oo cabsida ilaahay ku taxalluqdo oo diintu ku taxalluqdo oo waxqaba dalka ah iyo midayn iyo nabadgelyo iyo waxbarasho nooc walba leh ay ku taxalluqdo haddii ay sidaa xusuusteen annaguna waa la garab taagalnahay waa la qabanaynaa waa ku caawinaynaa waa wixii aannu rabnay ilaahayna waa ku mahadinaynaa iyagana aad iyo aad baannu ku soo dhowaynaynaa uga mahadcelinaynaa inay dadka gasho oo la khayroodo waxa dusheenna ka dhacahaya oo dadkeennii ku dhacahaya waxaanan ku maqal qarni baan joogaa waa boqol sano qarnigu waxaanan dhagaahana ka maqal indhahana ana ka arag oo anan dhalashada sade ana ku maqal oo ilaahay wuxuu raalli ka yaha aan ahayn oo nasabadu oggolayn baa korkeenna ka yeedhahaya inagu dhacahaya ama dhaqankeenna ka muuqda waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaahi raalli ka ahayn oo sharafta binab'aadan gaala iyo muslin wax ku dhaqma aan la arag wax nasabiha aydan ku dhaqmin wax diinliha aydan ku dhaqmin baa ina ka muuqda oo ka muuqda deegaankeenna iyo degmadeenna waxanala ku falahayo oo dadku inagu falahayana waad aragtaan waxa keenayna waa midaynla'aanta iyo israac la'aanta iyo khilaafka weeye waxa keenay maantay qof walba meeshiisa sakhiir iyo kabiir rag iyo dumar culamo iyo caamo iyo caaqiliin iyo dhallinyaro qof magacaas lihi maantay meeshiisuu buu ka khayraysan yahay qofkii iimaan leh qof aan iimaan lahayn maaha waxaan hadalkii kaga baxahayaa hayna gasho arrintaasi habba waxbaa uun ama laba keentaa ama shani keentaa ama tobani keentaa nolol ah waa nolol bidhaantay arrintaas iyo ururkaas iyo hadda xafladdan arrintaa ka timid ama inagu hadda waxa inoo muuqda waxuu nolola oo bidhaamay weeye waxaan uga baxayaa hadalkii waana soo dhowaynayaa waa mahadsantihiin ilaahayna wax idinla qabto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladdan qiimaha iyo qaayaha weyn leh oo sida wanaagsan loo soo agaasimay ee ay soo agaasimeen ururka horseed ee ka soo qayb galeen ugaaska beesha beelaha sade odayaasha dhaqanka ganacsatada aqoon-yahanada ururka haweenka bahda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan soo dhowaynayaa oo soo dhowaynaynaa ururka horseed xaafiiska uu ka furay magaalada caabud waaq baan soo dhowaynaynaa soo dhowaadan leh waxaanu idinla shaqayn doonnaa haddii alla meesi kalsooni lahaan idinla shaqaynaynaa idinkana waxaan idinka filaynaa waxtar weyn intaasaan idinka filaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaannu salaamaynaa ummadda meesha isugu timid haddii ay tahay ugaaska beesha side haddii ay tahay culimmada haddii ay tahay abwaanada haddii ay tahay haddii ilaahay madaxda kale iyo ururka gabdhaha waxaannu ku salaamaynaa salaanta islaamka afar iyo tobankiiyo boqolka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaannu si mar labaad salaamaynaa ururka horseed oo xafladdan dhigay oo golahan isugu keenay ummadda ilaahbaa isugu keenay ayaan salaamaynaa hadda galabta fadhigiinni iyo aasaaskiinnu waa qurxan yahay raallina waa ka nahay waana idinkaga mahad celinaynaa laakiin inaadnaan quruxda dib nooga ceshanin yaan idinka doonaynaa quruxda inaadnaan dib nooga ceshanin horey noogu waddaan dhibta maantanna haysanaad wax nagala qabataan intaasaan kaga baxahayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سيدنا محمد dadka islaamka meesha isugu yimid oo ugaaska iyo culimaauddiinka iyo odayaasha iyo ururka haweenka iyo dhammaan dadka ehelka meesha isugu yimid waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladdan maqaamkeeda waxaa weeye ururka horseed baa furay xafiis annaguna waa kala soo qaybgalnay waa idin soo dhowaynaynaa waxtarkiinna iyo dadnimadiinnana waa sugaynaa midaynta marraxaanna waa idinka sugaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaan salaamaynaa xafladdan quruxda badan sida fiican loo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen ugaaska beesha shade axmed barre cali odayaasha dhaqanka ururka haweenka bahda saxaafadda iyo dhallinyarada waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam bacdigeed waxaan soo dhowaynaynaa ururka horseed xafiiska uu ka furay degmada caabud waaq baan soo dhowaynaynaa waxaan u soo dhowaynaynaa si kalsooni leh waxaan ka rabnaa waxa ay sheegeen oo qodobada ah in ay ka qabtaan oo fuliyaan walkam soo dhowaadaan leenahay horseed waxtarkiinna la soo dhowaada gurigiinna ku soo dhowaada xaafiiskiinna furta ummaddiinna wax la qabta saasaan leenahay soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan salaamahayaa ugaaska odayaasha golaha guurtiga culimaauddiinka gabdhaha bahda saxaafadda aqoonyahanka ganacsatada iyo mas-uuliyiinta kale oo meesha joogta waxaan ku salaamahayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib xafladda sida quruxda badan loo soo maamuusay ay soo dhigeenna horseed waa soo dhowaynaynaa aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa aad iyo aad baa loogu baahan yahay haddii ay garteen inay dalkoodii iyo dadkoodii wax u qabteen annaguna waxaan leenahay soo dhowaada waa idin garab taagannahay waa haddii warka aad tidhaahdeen uu ka dhum noqdo oo aad tidhaahdeen annagu siyaasad waa ka madax bannaannahay wax kale waa ka madax bannaannahay horumar iyo tala wadaag iyo la tashi ayaan ku soconnaa haddii ay noqotay waxaannu idinku soo dhowaynaynaa gacmo furan qalbi furan aad iyo aad baanu u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركان يا حفلة وان سلام يا قيب كستو تشوفته وقاس كبيش السدي وضياش اللغنك علماء ودينك قبلها انك شرفت له بهذا الصحافة ده ما هالمامي كرو كورنيل كحوق دلك سوماليا نلتشوك أحمد براف وعن كو سلام يا salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladdan waxaa naloo sheegay inay dhigeen oy sameeyeen niman qurba jooga oo isu bixiyey ururka horseed shan qodob bay noo sheegeenoo waxtar leh shantaa qodob inay ka run sheegaan oo aysan ka leexanin baan ilaahay uga baryaynaa annaguna waa ku soo dhowaynaynaa shantaa qodob hadday noo keenaan waa kula shaqaynaynaa oo u baahanna yay miidiyaha nooga qaadan yaysan sawir naga dhigan aad iyo aad arrintaas nin baa geelooaasiyo wuxuu yidhi ciidan melihiida caanahaagiiyo caway kuu dirir maanan arag cid mariixaan oo hawshaas oo kala qabata waa ku soo dhowaynaynaa aad iyo aad baan ku soo dhowaynaya waana kula shaqaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa xafladdan waxaan salaamayaa xafladdan aad iyo aad loo soo agaasimay sida quruxda badan sharafta leh oo ay ka soo qayb galeen sida ugaaska odayaasha sare ee beesha sade ururada dhallinyarada kuwa hooyooyinka iyo dhammaan qaybaha kala gedisan ee bulshada waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan soo dhoweynaynaa ururka horseed aad iyo aad baan leenahay u soo dhowaada waa gurigiinnii waa deegaankiinnii waa meeshaad wax ka furanaysaan xafiiska waxqabadka iyo qodobada aad noo sheegteen oo deegaanka iyo dadkiinna iyo gurigina u qabanaysaan aad iyo aad baan idinkugu soo dhowaynaynaa waana ku mahadsantihiin waana laydinka rabay xafladdan aad iyo aadka qurux badan oo sharafta badan inayna kala noqon ee hore u sii socotaan baa laydinkaga baahan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaan salaamahayaa shirka ay ka soo qayb galeen beelaha mareexaan oo ugaaska culummada gabdhaha odayaasha dhammaan waan islaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaan kadib waxaan soo dhowaynahayaa waxqabadka ay sheegeen ururka ku midoobay horseed ee qurbajoogta beelaha mareexaan ee kala jooga adduunka daafihiisa kala duwan waxaa farxaad noo ah halkan waxaa ku qoran xaafiiskan inuu ka furan yahay caabud waaq haddana inuu ka furan yahay colombus ohio oo ah meesha xaafiiskan inuu ka furan yahay caabud waaq haddana inuu ka furan yahay colombus ohio oo ah meesha anugaan ka yimid waxay micnaheedu tahay in ohio iyo iyo caabud waaq la mataaneeyay la mid tahay saasaan baan u baranaynaa in dadka ku nool colombus ohio reer ameerika la keeno waxqabadkooda halkaan la keeno oo maanta u soo jeesteen waa arrin farxad noo ah waana soo dhowaynaynaa waana kula shaqaynaynaa haddii ilaahay gaar ahaan anigu si gaara ula shaqayn doona haddii ilaahay
bismillaah bismillaahi raxmaan raxiim waxaan salaamahayaa culimo awdiinta odayaasha dhaqanka ugaaska aqoon-yahanada gabdhaha beelaha sade waqti sharaf ka soo qabsay dhammaan waa salaamahaya waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta sideedaba annaga inaad hambarna siisaan maahane inaad horta wax naga siisaan horay waa diideen rag haddaad tihiin waxaa kan la yidhaahdo toban nin baa hadashay gabar baan siinayna horta yaskaas weligeeya waa ku jiraynaa laakiin waxaan idiin sheegayaa anigu horta sideeda waxaan u shaqeeyaa deegaanka cawdaaq oo dhan ururka xaquuqda haweenka u doodaan u shaqeeyaa tacadiyada ka dhan bal anugu horta aan u dacwoodaa kana shaqeeyaa anugu urur maahi guruubna maahi galalla maahi deegaanka caawud waaq baa shaqadaydu ku eg tahay beelaha sade meelaana tegin iyo guri aan ii furnayn ma jirto iyo guri aana baahidiisa ogayn waxa weeyaan gabdhaha dhibaatada ay qabaan baan anugu galabta ka hadlayaa ragowna idinkaana baday dhibaatadaas idinkaana baday waxaan ka bixi weynana idinkaana baday ururka horseed waa soo dhowaynaynaa aad baan u soo dhowaynaynaa waa la shaqaynaynaa waa u baahannahay ciddii wax taraysa oo deegaankaas waxaan nabadgelyo la'aan ahayn ku soo kordhinaysa oo ku soo kordhinaysa nabad oo ku soo kordhinaysa deeq oo ku soo kordhinaysa wanaag gacmo furan baanu ku soo dhowaynaynaa annaga dhib ma rabno gabdhaan nahay dhibka annaguna haystaa waxa isdilaya waa wiilasheedii waxa isbuuway waa raggayagii agoon baan wada noqonnay gablan baan wada noqonnay omana baahnin dhibaato horta taasaan idin leeyahay nabadda qaata horta beelaha sadow nabadda horta qaata oo nabad keena oo ragow horta nabad keena waxaa soo hadhay ururka horseed run baa la rabaa rabbi in laga baqaa rasuulka inaan raacnayo rafiiq baan u baahannahay ra'yi midkaan lahayn iyo beenta waa ragaad war haddaanan kugu raaysanayn reerihiinna joog haashim muuse xasan oo ka mid ah ururka horseed organisation islamarkaana ka hirgeliyey xafiiskan magaalada cabud waaq ayaa sharaxaya mabaadi'da ururkani uu ku dhisan yahay iyo waxa uu qabanayo الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan mahad u celinayaa ballaaran martida ka soo qayb gashay xafladan furitaanka xafiiska horseed ururka horseed ee magaalada caabudwaaq waxaan doonayaa in yar inaan sharaxaad idinka siiyo waxa uu yahay ururka horseed ujeedooyinkiisa iyo waxqabadkiisa ururka horseed waa urur ka aas-aasmay qurbaha ujeeddadiisuna ay tahay shan qodob shantaa qodob oo kale ah kow qodobka koowaad waa sidii looga qayb looga qaybgeli lahaa nabadaynta iyo isukeenidda dadka deegaankan ku nool labo sidii loo midayn lahaa deegaanada ay ay degan yihiin dadka u dhashay beeshan saddex ka qayb inay ka qayb ka qayb qaataan horumarinta dhinacyada kala duwan leh ee ay u baahan yihiin dadku afar horumarinta deegaanka dhan walba ah xagga maxaan ku idhadaayey xoolaha xagga maxaan ku idhadaayey tayeynta awlaa maxaan ku idhadaayey daryeelka dhallaanka iyo hooyada shan ka qayb inay ka qayb qaataan maamul u samayn ay dadku doonayaan qaabka ay doonayaan ayagoo inay ay dantooda u maamushaan oo aan ahayn wax loo yeerinayo intantaa qodob weeye ujeeddada ururku saldhiggiisuna wuxuu yahay waa qurba joog isu tagtay oo deegaanka ah oo beeshastada ku midaysan aqoon-yahano u badan tiradooduna ay tahay ilaa iyo maxaanku idhahdaayey dad gaaraya laba boqol iyo siddeetan ururkaasi wuxuu iisoo wakiishay halkan inaan ka furro xafiiskan waxaa ka muhiimadda iyadu ay tahay oon idiin sheegayaa ururkani ma aha urur siyaasadeed ma ahan urur ku xiran maxaan ku irahday back up kale leh oo hay-ado ama dowlada caawiyaan waxaanu doonaynaa dadka iyaga inaanu wax ugu qabanno oo ku midayno oo ku walaalayno ku nabadayno jeebka iyaga waxaanu ka bixinno haddii ilaahay yidhaahdo intaas waa warbixin kooban aad baan idiin salaamayaa waa mahadsan ugu dambayntiina ugaaska beesha sidee ugaas axmed barre cali taakooy ayaa soo dhoweeyey xafiiska cusub ee ururka horseed organisation ay ka furteen magaalada caabud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud waxaana uu sheegay in waxqabadka ay ballan qaadeen ay ka dhabeeyeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم آه، انت حفلتان isugu timid oo beesha sadaa culimo awdeenka aqoon-yahanka odayaasha dhaqanka gabdhaha saxaafadda dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu salaam bacdigeed waxaan idhi intii hadashay intay dhaheen baan idhi ilaa hadal ma dhimana intii hadashay intay yidhaaheen baan anna idhi intaa waxaan ku darhayaa ururka horseed waa soo dhoweynay waa soo dhoweynay waa soo dhoweyn shantii qodob oo ay sheegeen hadday qabtaan waa soo dhoweynay haddaysan qabanna waa soo dhoweyn fakarka saliimka ah oy ku dhaqaaqeen oy ku midoobeen oy xaafiiska uga fureen caabud waaq darteed baan ku soo dhoweynay lambar kow taasaa waxtar ah taasaa isqaan ah taasaa himad ah taa intaas baan qodobka koowaad ku soo dhowayna qodobka labaadna waxaan aaminsannahay mar hadday saas u fakareen wixii tabartood ah oo niyad ah inay qaban hayaan annaguna waana la shaqaynaynaa waana soo dhowaynay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa xafiiskii ugu horreeyey ee ururka horseed organisation ay ka furtaan dalka gudihiisa tan iyo intii la asaasay iyagoo sheegay dhowaan ay ka furan doonaan xafiisyo kale gobolada gado iyo sidoo kale jubbada hoose bashiir yuusuf nadaara waqooyiga gobolka galgaduud magaalada caabudwa